maamulka degmada wadajiro oo kulun la qaadiga saraakiil laamo amniga kulankan iyo weliba loonku hadalay dardargelinta amniga degmada iyadana kulankan tuusa dareerayaalanku doodaya in lagu hortago walyaabo amni darada ka sheeni karo degmada maamulka degmada wadajiro oo la hadali warbaahinta iyo ciidanka shaldubunga kuma hadnagaya doorkaya kuqaadayanga saraakiila shaqadii oo hayanga shacabka ka dhaqanga degmada walibana sidoo kale uu safarin u sindiray shacabka ku noolanga degmada wadajir iyo laamo amniga iyo iskula shaqeeyanga nabadda si lan hela nabad waarta mar labaad iyo mar saddexaad uga mahadceliyo saraakiisha oo door adag ka qaata sida u xaqiiji lahaayeen amniga iskana kaashaday ilaahayna uu ku guuleeyey sanadihii lasoo dhaafay ama sanadkanba inuu noo siyaadana ka baryaynaa amniga insha allah tacaala waxaan rabaa markaa inaan ugu baaqo heer wada jir inaan iska kaashanno taagaan ciidamadooda dhan walbaba waxaan bogaadinaa bulshadii garisa baalley iyo dayniile ee aad iyo aad u mahadsan yihiin dhammaanna waxaan rajaynayaa inay bulshooyinta soomaaliyeed iyo gaar ahaan kuwa gobolka banaadir iyo kuwa heer wada jirba inay iyaguna sidaas iyose lamid ah ay uga hortegi doonaan waxaan rabaa markaa inaan baaq u diro ku salaysan inaan ciidanka aan gurmad gaarsiino oon garab istaagno waxaa jiro gurmad oo gobolka banaadir wado iyo mid heer qaranaba waxaan rabaa inaan ka codsado mar labaad iyo mar saddexaad inaan garab istaagno ciidamadeenna taakulaynta dhiibno dhiiga geyno si aan annagana nabad ugu noolaano owlaadeenna iyo ubadkeenana ay nabad ugu noolaadaan si degana wax ugu bartaan marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rajaynayaa inay waxaan ka codsanaya inay dhammaan heer wada jir ay u diyaargaroobaan inay sameeyaan ama aan iswada samayno gurmad qaran oon ku taageerayno ciidamadeenna midka heer gobol ah iyo midka heer qaranaba inaan ka qayb qaadanana ka codsanaa waxaan rajaynaya inay aqbali doonaan codsigaas aad iyo aad ay u mahadsan yihiin saraakiisha amniga habeeniya maalin u soo jeedo sheegna waa u mahad celinaa iyo guulaha ay ka gaareen